asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khiyaarta qiimaha leh aha wadanaga dhexdhiidhaay meel kasta oo aad dal iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspora news com kula soo dhawaada warruuxii dal iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan waxaana warka idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobadan idiin hayno caawana waxaa ka mid a iyada qof ku dhintay shil baabuur iyo laba ku dhaawacmay oo ka dhacay deegaanka dacar buruq ee gobolka saaxil safaaradda dowladda imaaraadka iyo magaalada muqdisho oo dowladda soomaaliya ku wareejisay gaadiidka aanay xabadu karin laabta socdaalka ee somalilan oo xafiis ka furatay deegaanka inaguuxa ee xadka somalilan iyo etoobiya ciidamada ammaanka ee etoobiya oo xabsiga ku guray dad looga shakiyey in ay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada wararka ay shabakada wararka qurbajoog dtcom ay ka helayso degmada dacarburaq ee gobolka saaxil ayaa sheegaya in maanta duleedka magaalada uu ka dhacay shil baabuur oo dhimasho iyo dhaawac keenay sida uu shabakada qurbajoog u xaqiijiyay agaasimaha xog ururinta ee wasaaradda caafimaadka cabdilaahi yuusuf cabdilaahi oo ku sugnaa degmada laasgeel waxaa shilkan baabuur ku naf waayay allaha u naxariistee marxuun la odhan jiray cabdiqani axmed cilmi wax kale oo shilkan uu dhaawac ka soo gaadhay xaamud sacad xaam maxamuud cabdinaasir cali surwaale iyo xasan cismaan cabdi kuwaas oo loo qaaday dhinaca isbitaalka caasimada gaadhigan ayaa ahaa nooca loo yaqaano nooha ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta keento shilka naxdinta leh ee maanta ka dhacay duleedka degmada dacarburuq ee gobolka saaxil maalmahan ayaa waxaa kusoo badanaya guud ahaanba dalka shirarka dhinaca gaadiidka oo dhibaato xoogan ku haya dadka iskaga goosha gobolada iyo degmooyinka dalka taliyaha guud ee ciidanka laanta socdaalka somalilan gaashaano sare maxamed cali yuusuf in cambaro oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan laanta socdaalka iyo xildhibaano ka mida golaha deegaanka ee magaalada sulaxle ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay deegaanka inaguuxa ee xadka somalilan iyo ethoobiya iyadoo taliyaho xadhigga ka jara dhismo loo sameeyey laanta socdaalka somalilan taliyaha guud ee laanta socdaalka gaashaanla sare maxamed cali yuusuf waxaa kormeerkan ku wehelinayay xildhibaan naasir cabdilaahi iibaan iyo mudane aadan cabdi gahayr oo ka mida mudanayaasha golaha deegaanka ee sulaxley iyo saraakiil kale taliyaha guud ee laanta socdaalka oo khadka telefoonka ugu waramayay shabakada wararka qurbajoog dtcom ayaa sheegay in dhismahan uu xadhigga ka jaray ay ugu talagareen xafiiskii laanta socdaalka ee deegaanka inaguuxa waxaana xusay inay si fiican u qalabeeyeen islamarkaana ay geeyeen howlwadeenadii laanta socdaalka ee ka howlgelayay gaashaanla sare maxamed cali yuusuf waxau xusay in xafiiskani uu kaalin weyn ka ciyaari doono sidii uu u fududayn lahaa dadka iskaga kala gudbaya labada dal halka uu dhinaca kalena sheegay inuu xakamayn doono dadka iyo gaadiidka sifaha sharci darada ah iskaga gudba labada dal ee somalilan iyo ethoobiya taliyaha guud ee ciidanka laanta socdaalku waxa uu sheegay oo kale in dhanka dowladda ethoobiya ay hadda bilaabeen sida ay iyana xafiiskan oo kale ah uga furan lahaayeen deegaanka inaguuxa maxamed cali yuusuf inacambaro waxa uu intaas ku ladhay inay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi islamarkaana ay ku baraarujiyeen waxqabadyada dhinacyada kala duwan leh ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo ay dalka ka wado wax kaloo xusay inay ku gubaabiyeen dadweynaha deegaankaasi sida ay wada shaqayn fiican ula yeelan lahaayeen laamaha ammaanka qaranka geesta kalena xildhibaan naasir cabdi iimaan iyo mudane aadan cabdi gahayr oo ka mida mudanayaasha golaha deegaanka sudhexday ayaa dhankooda soo dhoweeyay dhismahan uu taliyaha laanta socdaalku xarigga ka jaray waxaana intaas ku dareen in raxmaad lagu qabowsaday uu maanta ka da-ay jiida deegaankaasi waa markii ugu horeysay ee laanta socdaalka somalilan ay xafiis ka furato deegaanka inaguuxaa ee ku yaala xadka ay wadaagaan somalilan iyo ethoobiya dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta dowladda federaaliga soomaaliya waxay ku wareejisay deeq gaadiid ah oo la sheegay inay ka kooban yihiin koob iyo toban gaadhi oo ah nooca aanay xabadu karin xafladda wareejinta gaadiidkan ayaa waxaa lagu qabtay xarunta safaaradda imaaraadka carabta ay ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya safiirka dowladda imaaraadka carabta u fadhiya dalka soomaaliya maxamed al cuthmaani oo ka hadlay deeqda gaadiidka noocan ah aanay xabadu karin ayaa sheegay inay qayb ka tahay deeqa ay dowladda imaaraadka carabta ku caawinayso dowladda soomaaliya agaasimaha xarunta madaxtooyada soomaaliya oo deeqdan kala wareegay dowladda imaaraadka ayaa uga mahad celiyey imaaraadka sida ay u garab taagan tahay dowladda soomaaliya ayna ugu heelan tahay ayaa uu yidhi gacansiinta dowladda federaalk soomaaliya dowladda imaaraadka carabta ayaa mashaariic horumarineed waxa ay ka wadaa dalka soomaaliya waxaana dhowaan dowladda soomaaliya ku wareejisay ciidan ay ugu tala gashay in lagu xoojiyo ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya ciidamada ammaanka ee dalka etoobiya ayaa howlgallo ay qaadeen waxa ay kusoo qabqabteen dad ay sheegeen in ay qorsheynayeen in ay qaadaan weeraro argagixiso oo ka dhan ah dalka etoobiya dadkan laqa qabtay ayaa tiradoodu sheegeen ciidamadu inay yihiin shan iyo labaatan ruux oo kusoo tababartay dalka soomaaliya islamarkaana ka tirsan kooxda al-shabaab dadkan ayaa laga soo qaqabtay iyaga oo ku sugnaa magaalada jima oo saddex boqol iyo shan kilomitir u jirta caasimada dalka ethoobiya ee adis ababa howlgalladan ayaa yimid kadib digniin ay maraykanku ka soo saareen suurtagalnimada weeraro shabaabku ka fuliyeen ethoobiya ethoobiya ayaa ciidamo la dagaalama shabaabka u dirtay dalka soomaaliya oo ay wadaagaan xuduud dherarkeedu yahay kun iyo lix boqol oo kilomitir akhyaarta qiimaha leh wadana garaxidha gudahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo duudaan idinka haynay warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
Thank you. يا هبوبي يا بكيب